فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba haadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa tobanka bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ahmiyad intee la-eg ayay salaanta islaamka leedahay kaalin intee la-eg ayayse ka qaadanaysaa jaceylka muslimiinta dhexdooda ah warbixin ayaad dhegaysan doontaan maxaanu ka naqaanaa dhulka shaam ee barakaysan fadli intee leeg ayuuna dhulkaani leeyahay waxaad ku dhegaysan doontaan taxanaha fasiiru kumuu ahaa qaadimkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee anas bin maalik qaybta labaad warbixin ayaad maqli doontaan waxaad sidoo kale barnaamijka ku dhegaysan doontaan xalqada tobanaad ee taxanaha gargaarka degdega ee uu soo jeediyo mid ka mida dhakhaatiirta qodobadaas ayaad dhegaysan doontaanee kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqooniyo ogaal
الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka maxaanu ka naqaanaa dhulka barakaysan ee shaam fadli intee la-eg ayuuna dhulkaani leeyahay waxaad ku soo dhowaataan qaybta sagaalaad ee taxanaha fasiiru mahad cubeed ayaa soo jeedinaya
فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل بلاد الشام waa dhul leh taariikh facdheer ahaana halkii ay ku soo degayeen risaalaadka towxiidka ee loo soo dhiibayey ambiyadii iyo rusushii wallaah soo diray juqraafi ahaan waxaa dhulka shaam u dhacaa xeebaha bari ee badda mediteraneyanka ilaa laga gaaro xuduudda bilaadu raafidayn ama ciraaqa iyadoo xataa lagu tiriyo qayb ka mid ah dalka turkiga si kale haddii aanu u tacriifinno dhulka shaam waa mustalax juqraafi oo loogu yeero mandiqad ballaaran oo dhacda koonfur galbeed qaaradda aasiya isagoo gaara ilaa buuraha doros jihada galbeed waxaa ka xiga badda mediteraneyanka halka koonfurna uu kaga aadan yahay saxaraha carbeed ee ballaaran barina waxaa kaga beegan buuraha zakros ilaa saxaraha jasiiradda saynaa ayaana lagu tiriyaa dhulka shaam markaa laga hadlayo taariikhda fog ee dhulka shaam waxa uu saldhig iyo xarun u ahaa imberadooriyadii ruumaanka laakiin fatxigii islaamiga ee ka dhashay soo saaristii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama ayaa horseeday in dhulkan la xureeyo towxiidkana lagu faafiyo inkastoo intii uu noolaa suubanaha sala allahu calayhi wasalam ay muslimiintu isku dayeen inay furtaan dhulkan haddana waxaa fatxigiisii rasmiga ahaa uu bilowday xilligii uu khilaafada muslimiinta hayay abuubakar sidiiq radiallaahu canhu wakhtigii cumarna fatxiga ayaa ballaartay islamarkaana wuxuu saldhigtay shaam mid ka mid ah wilaayaadkii waaweynaa ee hoos imaanayay dowladda islaamka ayaa ahayd bilaadu shaam xarunteeduna waxay ahayd magaalada xadaaradda iyo cilmiga ku caanbaxday ee dimashiq oo ay xilligani gumaysi ku haystaan nusayriyada iyo safawiyiinta xilligii dowladdii umowiyiinta ayay sii xoogaysatay makaanada dhulka shaam ee caalamka maadaama ay noqotay madaxtooyadii looga arriminayey in ka badan hal qarni badi caalamka markii ay cabaasiyiintu la wareegeen hoggaanka muslimiinta waxay shaam sii ahayd wilaayo muhiim ah oo ka tirsan dowladda islaamka inkastoo madaxtooyadii muslimiinta loo raray magaalada bakhdad oo hadda caasimad u ah dalka ciraaq bilaadu shaam wuxuu leeyahay taariikh aan saacado iyo maalmo lagu soo koobi karin awood dunida soo martayna ma jirto ilaa waxay u hanqaltaagaysay sidii ay shaam ula wareegi lahayd tataarkii dad qalatada ahaa iyo saliibiyiintii dhulboobka ahaa ayaa ka mid ahaa dhinacyada ku soo duulay dhulka shaam kana geystay jaraa'im uu qofku gilgilanayo marka uu ka akhrinayo kutubta laga qoray ilaa iyo maantana waxay shaam masrax iyo hoy u tahay gaboodfallada wuxuushnimada ah ee loo geysanayo muslimiinta iyadoo qayb ka ah tallaabooyinkii ay reer galbeedku ku kala qaybiyeen caalamka islaamka kuna qabsadeen ayay shaam noqotay meelihii ugu darnaa ee aadka loo kala qaybiyey waxaana taariikh ahaan la dhihi karaaba waxay ahayd goobtii ugu muhiimsanayd ee ay reer galbeedku dhexdooda ku loolameen dowlad welibana doonaysay inay la wareegto dhulka ballaaran ee shaam waxaa hadda la isku yidhaahdaa suuriya lubnaan urdun iyo filistiin qaybo ka mid ah xuduud ahaan dhulka shaam waxa uu gumaystuhu kala raaciyey masar iyo turkiga marka aanu ka hadalno fadliga dhulka shaam waa mid mutawaatir ku ah shareecada islaamka siiba axaadiidta nebiga sala allahu calayhi wasalam nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaana muslimiinta ku dhiirigeliyey inay u dhug lahaadaan dhulkan khayrka iyo barakada uu allaah dhex dhigay allah casa wajalla markii uu ka hadlayey safarkii al israa waalmicraaj ee uu suubanaha salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi ku tegay samaawaadka wuxuu sheegay in nebiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi laga dheelmiyey masjidulxaraam loona dheelmiyey masjidul aqsa oo uu allaah barakeeyey hareerihiisa oo ah dhulka shaam nebiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayh wuxuu axaadiid dhowr ah kaga hadlay fadliga dhulka shaam waxaana ka mid ah xadiid uu wariyey saxaabiga cabdullaahi ibnu xawaalah radiallaahu canhu oo uu rasuulku salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi ku yidhi wuxuu arrinku ku biyo shuban doonaa inaad noqotaan ciidamo saddex ah ciidanka shaam ciidanka yeman iyo ciidanka ciraaq ibnu xawaalah wuxuu yidhi iidoo rasuulkii allow haddii aan wakhtigaas gaaro rasuulku salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi wuxuu ku yidhi waxaad laasimtaa shaam waa dhulka allaah halka ugu khayrka badan waxaana isugu tegi doonaa addoommaha allaah kuwa ugu khayrka badan wuxuu kaloo rasuulku salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi xadiid kale ku yidhi haddii ay reer shaam fasahaadaan ma jiro wax khayr ah oo aad leedihiin kama suulayso koox ka mid ah ummaddayda inay ahaato mid loo hiliyo oo aanay waxba u dhibi doonin ciddii garabkooda ka baxdo ilaa laga gaaro qiyaamaha xadiid uu abudardaa radiallaahu canhu wariyey wuxuu rasuulku salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi ku yidhi kooxda muslimiinta maalinta ay malxamaddu dhacayso waxay joogaan meel lagu magacaabo alquudah oo ku taallaa dhinaca magaalo lagu magacaabo dimashaq oo ah magaalooyinka shaam midda ugu khayrka badan haddaba warbixinnadeena soo aadan ee qaybta ka ah taxanaha fasiru waxaannu allaah idankii mid mid isugu dultaagi doonnaa dalalka afarta ah ee qaybta ka ah dhulka shaam
غير رب العالمين نبذل الطاعات في مرضى الإله ونستعين كي ننال الفضل في جنات عدن الناعمين الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن
ولا خدر بربربه كالفتاء ولا ألهك عنه أنيق روضا أنيق روضا ولا خدر بربربه كالفتاء فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan ahmiyad intee leeg ayay salaanta islaamka leedahay kaalin intee leeg ayayna ka qaadanaysaa jaceylka muslimiinta dhexdooda waxaa warbixintan ku eegaya yaasir cabdalla صحبتي أزكى السلام تحية حي الصحابة وخيرة الخلان رغم المعاد فقربهم باق على عهد الكتاب ومنزل الفرقان mid ka mid ah akhlaaqda wanaagsan ee ay dhiirigelinayso shareecada islaamka xoojinaysana xiriirka iyo galgaceylka ka dhexeeya muslimiinta waa salaanta islaamka ee ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi jannada ma gelaysaan ilaa aad allah ka rumaysaan iimaanna laydinkama helayo ilaa aad dhexdiina isjeclaataan ma idin tusiya arrin haddii aad samaysaan aad isjeclaanaysaan salaanta dhexdiina ku faafiya هل تعلمون تحيتي عند الحضور إليكم أنا إن رأيت جماعة قلت السلام عليكم هل تعلمون تحيتي عند الحضور إليكم in muslimiinta dhexdooda ay salaamaan salaantuna ay noqoto dhaqan iyo astaan aanu leenahay waxay keenaysaa in muslimiintu isjeclaadaan inta badanna waxay salaantu ka timaadaa qalbi saafi ah iyo qof tawaaduc badan oo aan iskala weynayn muslimiinta kale amarka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee ah salaanta faafiya waxay ka dhigan tahay in muslimiinta lagu boorinayo inay badiyaan salaanta dhexdooda ah qofku muslimkaana uu salaamo walaalkiisa muslimka ah haddii ay aqoon gaar ah ka dhexayso iyo haddii aanu aqoonin labadaba عند الحضور إليكم أنا إن رأيت جماعة قلت السلام عليكم قلت السلام عليكم salaantu waa mid ka mid ah asbaabaha ugu weyn ee keena in muslimiintu quluubtooda isku soo dhowaato waa furaha horseeda galgacaylka muslimiinta in salaanta aan faafinana waxay muujinaysaa inaanu nahay bulsho muslima oo isjecel intaa waxaa dheer in salaantu ay tahay shaciiro ka mid ah shacaa'irta waaweyn ee islaamka iyo astaan aan ugu duwannahay ummadda kale ee dunida ku nool naftuna waxay ku tababaranaysaa inay isdhuldhigto oo ay maamuusto muslimiinta saxaabiga jaliilka ee camaar binu yaasir radiallahu canhuma wuxuu yidhi saddex qofkii kulansada wuxuu kulansaday iimaanka inaad ka garsoorto naftaada inaad salaanto dadka iyo inaad wax la baxdo adigoo faqiir ah oo ay xaaladdu kuga adag tahay maalin maalmaha ka mid ah waxaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam la weydiiyey maxaa ugu khayr badan islaamka nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi waxaad bixinaysaa raashinka qofka aad garanayso iyo midka aadan aqooninna waad salaamaysaa تعلمون تحيتي عند الحضور إليكم أنا إن رأيت جماعة قلت marka laga hadlayo xukunka salaanta waxay culimmada muslimiintu tilmaamaan in horaan qofka oo la salaamo ay tahay sunno laakiin haddii lagu salaamo inaad radiso ay noqonayso waajib allah wuxuu yidhi واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا
صحبتي أزكى السلام تحية حي الصحابة وخيرة haddaba waxaana la gudboon inaan faafino salaanta waxay noo tahay ajar waxayna horseedaysaa in xiriirka iyo cilaaqada muslimiinta uu xoogaysto لا شيء يعدل رفقة مختارة لا شيء يعدل صحبة القرآن واظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت barnaamijka aqooniyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan kumuu ahaa khaadimkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee anas bin malik waxaad ku soo dhowaataan qaybta labaad oo ah tan ugu dambaysa warbixinna aan ku eegayno taariikh nololeedka saxaabigaas maxamed sheekh cali ayaa soo jeedinaya qaar ka mid a mawaaqiftii anas soo martay noloshiisa anas oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam u qaadimayey muddo toban sano ah ayaa sheegay inuu nebiga sala allahu calayhi wasalam uu ahaa qofka ugu fiican xagga akhlaaqda wuxuu yidhi anas oo raba inuuna dareensiiyo arrinkaasi maalin maalmaha ka mid ah ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ii diray xaajo waana baxay waxaan aaday carruur yaryar oo ku ciyaaraysay suuqa si aan ula soo ciyaaro mana aadin halkii uu nebiga sala allahu calayhi wasalam ii diray markii aan u tegay carruurtii ayaa waxaan dareemay qof insaan ah oo gadaashayda taagan isla markaana maradayda qabtay waana fiiriyey waaba rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo dhoolo caddaynaya wuxuuna igu yidhi anas yare ma aaday meeshii aan ku faray inaad u baxdo waan wareeray waxaana ku yidhi haa hadda ayaan u baxayaa rasuulkii allow intaasi kadib anas markii uu sheekadiisa dhammaystay wuu dhaartay wuxuuna yidhi rasuulkii alle waxaan u soo adeegay toban sano weligiisa ima dhihin shay aan sameeyey maxaad u samaysay shay aan ka tagayna ima dhihin maxaad uga tagtay imaamu zuhriyi allaah u naxariistee ayaa maalin maalmaha ka mida waxaa u soo galay anas binu maalik oo oynaya isla markaana jooga magaalada dimashq wuxuuna ku yidhi maxaa kaa oohinaya anas ayaa ugu jawaabay ma xasuusto sheeko ka mid ah arrinkii aan soo gaaray oo uu la jeedo diinta islaamka ilaa salaadana mooyee salaadana waa la dayacay qaylaan ibnu jariir wuxuu leeyahay anas binu maalik allaha ka raali noqdee ayaa iigu yidhi abbaa xamsow waxaan arkay dadkaoo idinku dhahaya ansaar ma magac uu allaah idin bixiyey mise idinka ayaa horey isugu yeeri jiray markaas ayuu igu dhahay waa magac uu allaah inoo bixiyey cibaadadiisa iyo weriinta xadiidka nabowiga ah abu hureyre allaha ka raali noqdee wuxuu yidhi ma arag ruux uga ekaasho badan xagga salaada rasuulkii alle ibnu sulaym wuxuuna ula jeedaa anas binu maalik anas ibnu siriin wuxuu isaguna leeyahay hindhahayga ma saarin qof ka wanaagsan xagga salaada anas binu maalik haddii safar lagu jiro iyo haddii la joogaba thumaan binu cabdullaahina wuxuu leeyahay anas binu maalik wuxuu ahaa mid dukada ilaa cagihiisa ay ka dhiigaan istaagga dheer ee uu taagan yahay awgii warintiisii xadiidka anas wuxuu xadiidka ka wariyey nebiga sala allahu calayhi wasalam abuubakar cumar cuhmaan mucaad binu jabal usayd binu xudayr iyo rag kale isagana waxaa ka wariyey moxamed binu siriin thaabit albunaani xasan albasri zuhri shacbi iyo rag kale oo ka mid ah ahlulxadiidka anas wuxuu nebiga ka wariyey axaadiid ka badan laba kun iyo laba boqol xadiid isagana waxay taabiciinta iyo saxaabadu ka wariyeen axaadiid koruu dhaafaya laba boqol iyo shan iyo siddeetan xadiid wuxuu xambaarsanaa sunnada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ee carfaysa maadaama uusan wakhti dheer faaruqin rasuulka sala allahu calayhi wasalam geerida anas binu maalig iyo maalinkii uu baxay cilmiga niskiisa ka hor inta uusan dhiman anas binu maalig wuxuu yimid magaalada dimashq ee dalka suuriya xilligaas oo talada muslimiinta hayay waalid binu cabdimaalik waxaana uga sii safray magaalada albasra ee dalka ciraaq si uu dadka xadiidka u baro halkaasi ayuuna ku geeriyooday allaha ka raali noqdee waxaa la sheegay in la oofsaday maalin jimco ah taariikhda hijiriyadan ay ku beegneed sannadan midkood koob iyo sagaashan hijiriyada laba-iyo sagaashan hijiriyada ama saddex iyo sagaashan hijiriyada waana saxaabigii ugu dambeeyey ee dunida faaruqo oo ka mid ah saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam maalinkii uu dhintay anas binu maalik ayaa mid ka mid a taariikhyahanada muslimiinta wuxuu ku yidhi maanta waxaa naga baxay cilmiga kala barkiisa maxaa laga baranayaa qisada anas binu maalik saxaabigii jaliilka ah qisada anas waxaan kala dhex baxaynaa in jiilka saxaabada ee uu soo saaray nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ay ahaayeen kuwa iyagoo kale aan caalamka lagu arag kadibna uu soo laaban doonin iyo in tarbiyada wanaagsan ee ay ka qaateen nebiga sala allahu calayhi wasalam ay sabab u noqotay inay noqdaan rag ka soo dhalaalay kaalintii mid weliba loogu talagalay ujeeddada aan u qoranay warbixinta ayaan ahayn in jiilaalka muslimiinta ee maanta jooga ay daysadaan dhaqankii wanaagsanaa ay lahaayeen saxaabada allaha ka raali noqdee maadaama waddada ay mareen dariiqa la isku hubo oo ah tii uu jeexay rasuulka sala allahu calayhi wasalam si ay u badbaadaan adduuniya oo aakhiro
وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست barnaamijka aqooniyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada tobanaad ee taxanaha gargaarka deg dega waxaa inoo soo jeedinaya doctor maslax oo ka mid a dhakhaatiirta زال الباس زال الباس زال الباس زال الباس حمدا ربنا الشافي عافانا مليك الناس فهو الحافظ الكافي فهو الحافظ الكافي بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى درسيgeeni tobnaad ayaan gudagalaynaa hadduu ilaahay qadaro ee, waxaan ku qaadan doonaa ee, intermuscular injection ee, sida aada la socoteenba dersigeenii sagaalaad waxaan kusoo qaadanay qeybaha duriinka ay ka kooban tahay ee, waxaan sheegnay ilaa shan qeybood inay ka kooban tahay duriinka ee, waxaan qaadanaynaa intermuscular injection ee duriinka muruqa duriinka muruqa waa ku shubid daawo taas oo si toos ah loogu shubayo muruqa ujeeddaduna waxay tahay si loo soo nuugo daawada lagu shubay muruqa waxaana soo nuuga nudayaasha muruqa waqti toban ilaa iyo soddon daqiiqo gudahood ayayna jirka ku galaysaa daawada muruqa een, habka loo duro muruqa garabka ee, waxaa la durayaa ilaa dhowr meelood ayaa laga durayaa garabka ee, muruqa iyo sinta iyo cajarka intaasba murqaha waa laga helayaa ee, habka loo duro marka muruqa garabka ah mid mid ayaan u dul istaagi doonaa insha allahu tacaala ee, bukaanka waa inuu fadhiyaa gacantiisuna ay saaran tahay meel siman waa marka aad garabka ka durayso bukaanka ee, gacantaada kusoo aruuri muruqa oo si degan ugu mud cirbadda muruqa dhexdiisa adigoo marinaya jeermistile suufka aad ku durayso cirbadda meesha waa inaad jeermistile marisaa ee, habka loo isticmaalo duriinka xabadka ee, isticmaalka duriinka xabadka waa mid aada u yar isticmaalkiisa waxaana inta badan loo isticmaalaa ragga marka aada doonayso inaad durto umar markaa habkan inta badan duriinka xabadka waxaa loo isticmaalaa ragga marka aada doonayso inaad durto waxaad u martaa marka habkan soo socda kow bukaanka la duraayo waa inuu fadhiyaa meel siman uu fadhiyaa labo gacantaada kusoo aruuri muruqa adigoo si degan ugu shubaya daawada muruqa dhexdiisa een, intaas waa dawada iyo habka loo isticmaalo duriinka xabadka ee, habka loo isticmaalo duriinka muruqa sinta asigana waa sidan kow bukaanka la duraayo haddii uu saaran yahay sariir waa inaad u jalleecisaa dhanka midig ama bidix adigoo sare marinaya ee dhanka aad doonayso inaad durto ayaad had iyo jeer soo sarmarinaysaa qodobka labaad haddii uu wato qoraal dhakhtareed inta aadan wax u qaban ka hor aqri warqadda waxa ku qoran si aad u kontaroosho taariikhda dhicitaanka dawada dariiqa la siinayo ee saxda ah iyo biyaha lagu qasayo intaba dawada qodobkan wuxuu muhiim u yahay ardada waxbaranaysa ama kaalkaaliyaasha wax duraya waxaa laga rabaa hadday durayaan qof dawo wato ay la kulmaan waxaa laga doonayaa inay weydiiyaan qofka ay durayaan warqaddii dhakhtarka uu qoray ama rajeetada rajeetadaas marka waxay kaa caawinaysaa qofka dawada loo qoray nooca ay tahay iyo nooca uu wato inay isleeyihiin labo dawada waxa ay ka kooban tahay iyo meesha laga qaadanayo ama laga isticmaalayo inuu fahmo hadday muruqa tahay ama hadday xididka tahay waxaa laga yaabaa inuu ku leeyahay xididka iga sii dawadana aan laga qaadan karin xididka ay muruqa tahay sidaas daraaddeed marka waxaad ogaanaysaa ee dariiqa saxda isticmaalka waxaad sidoo kale ka ogaan kartaa een dariiqa laga isticmaalayo iyo waqtiga la isticmaalayo waxaa dhici karta bukaanka inuu kuula yimaado waqti dambe ama duhur ama xilli aan munaasab ahayn cirbad uu ku dhaho idur lama rabo inaad durtid xilligaas waxaad fiirinaysaa rajeetada bukaanka uu wato isla markiiba waxaa kuusoo muuqanaysa waqtiga la siinayo haddii ay tahay laba waqti haddii ay tahay saddex waqti haddii ay tahay afar waqti waxaa la rabaa marka qofka neersiska ah ama qofka kalkaaliyaha ah inuu ku camal falo warqadda rajeetada bukaanka uu wato imaa qofkii aan rajeeto wadan oo cirbad keligeeda wato waxaa lagula talinayaa qofkaas neersiga ah ama kalkaaliyaha ama farmashistaha qofkaas inuusan durin qodobkaas intaasaan ku baraarujinayaa ee qodobka saddexaad oo xiga waxaad ku camalfashaa warqadda dhakhtarka had iyo jeer warqadda dhakhtarka had iyo jeer ku camalfal ee waxaan u gudbaynaa intervenous injection oo la yidhaahdo duriinka xididka duriinka xididka waa ku shubid daawo si toos ah loogu shubayo xididka ujeeddaduna waxay tahay si loo helo waxtar deg deg ah iyo in tiro badan oo solution ah ama dareero ah ama dawo ah laga siiyo qofka xididka tusaale ahaan waxaa dhici karta blood transfusion oo ah dhiig ku shubid qofka in loo sameeyo dhiig ku shubidda waxaad ogaanaysaa qofka waxau xididka ka qaadanaya dareero badan oo oo mataqaanaa ugu yaraan liter iyo ka badan inuu hal waqti uu qaato sidaas daraaddeed marka waa duriin oo deg deg ah oo qofka si toos ah dawo ama dhiig ama faleebooyin ama yacni infusion loogu shubaayo xididka qofka bani aadamka saas daraaddeed marka muhiim waaye duritaanka xididka aada iyo aad bay muhiim u tahay waa dawo deg deg oo qofka uu helayo hadday ahaan lahayd dhiig iyo haddii kaleba marka bukaanka uusan marka awood buuxda u lahayn inuu afka wax ka qaato ayaa la isticmaalaa isla markaasna waxaa laga quudinayaa qofka xididka halkii qofka laga quudin lahaa afka waxaa laga quudinayaa xididka hadday tahay dheecaan hadday tahay dawo iyo hadday tahayba dhiig intaba waa la siiyaa sidoo kale marka ay la soo gudboonaato qofka dhiig yari zaa'id ah waxaa la siiyaa faleebooyinka fuuq celinta iyo dhiigaga oo lagu shubo qofka sidaas si la mid ah qofka si uu u helo jirkiisa cusbadii u baahnaa marka uu fuuqbaxo qofka wuxuu u baahan yahay in la siiyo faleebooyinka dareerayaasha iyo cusbada ah darsigeenii ee ku saabsanaa duriinka ama cirbadaha laga qaato muruqa iyo mataqaanaa xididka iyo mataqaanaa maqaarka iyo xangulaha iyo mataqaanaa dhabarka intaas ayuu ku egyahay درسجيني توبنات وجزاكم الله خيرا طهور ثم ألف طهور عمت رحمة الباري أعادت بهجة وسرور فاضت مثل أنهاري فاضت مثل أنهاري فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
ولا ألهك عنه أنيق روضا أنيق روضا ولا خذ بربربه كالفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ترى ثوب الإساءة قد لبستا